bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsan waxaad kusoo dhawaataan warka subax qodobada saakan idiin heynana waxaa ka mid ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka hadlay arintii arrinta kabadhii shalay soomaaliya ku madalaysay tartanka orodka jaamacadaha ee ka dhacay dalka shiinaha dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlka lagu burburiyey fadhiisin al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada runurgood ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka puntland oo markii ugu horreysay waxbakama jiraan ku tilmaamay wararka laga faafiyey ku saabsan inuu mutukororsi qorshaynayo dhaqdhaqaaq ciidan oo lagu diyaargaroobayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya wararka dibadda warkeena subaxaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqolaal muwaadiniin u dhashay faransiiska oo laga daadkureeyey dalka nejar ee ku yaalla qaaradda afrika
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhda waxay ku beegan tahay lawada bisha agoosto sannada laba kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana saaxiibayaal u diyaargarooba iyagiioo faahfaahsan aynu ku bilownay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay arrinta gabadhii shalay soomaaliya ku madalaysay tartanka orodka jaamacadaha ee ka dhacay dalka shiinaha wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamuud bare maxamuud xildhibaanada maxamed bare maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arrintii shalay ee gabadhii soomaaliyeed ee ku madalaysay orodka tartanka jaamacadaha ee ka furmay wadanka shiinaha shir jaraa-id oo xalay qabtay ayuuna si faahfaahsan wasiirku uga hadlay arrintaasi cidda dirtay mas-uuliyadda laga rabo qofka dirtay iyo sidoo kale waxyaabaha uu ka ogyahay in ay gabadhaasi ay u madalaysay qaranka soomaaliya isagoo sheegay inaysan qaran ay madelaynin balse ay madalaysay jaamacad ee uu baxday marka hore
marka hore waxaan halkan caawa aan u joognaa waan shirkan jaraad u qabanaynaa inaan xoogaa caddeyno arrimihii yaraaye maanta ilaa galabta laisla dhexmarayay baraha bulshada ugu horeyn horta waxaan rabnaa wasaarad ahaan horta inaan caddeyno koobka ama tartanka nooca uu ahaa tartanka ma ahayn tartan heer caalami ama heer amiin ma ahayn qaran wuxuu ahaa tartanka cayaaraha jaamacadaha soomaliyan waxaa ku matalaysay sida ay noo sheegeen qolihii maxaa lahaa hooshaas soo abaabulay gabar u tartamaysay mid kamid a jaamacadaha dalka sida aan xogta ay nagu siiyeen walow aan baaritaan badan sii sameyn doono runtii waxaa meesha ka dhacay horta ama ciyaarta meesha ka dhacday waxay ahayd ciyaar oo aan heer qaran ahayn heer jaamacadeed ahayd intaas kadib soomaaliya waxaa uga qeyb galay sidaad aragteen baraha bulshada ama dadka ay wada arkeen ama inta badan nagu soo adres gareynayan gabadha keliya ee xoogaa negativeka gameka kasoo noqotay laakiin waxaa jirta dhanka kale inaan u hambaliyeyno wiil aada u dadaalay ciyaaryahan heer qaran ciyaaryahanada ku tababarto xulkeena qaranka ee orodada u tababartay ku xareysan magaalada adsaba ciyaaryahan iidow kaasoo ciyaarta wareegii koowaadna kaalinta afraad ka galay natiijo fiican keenay una gudbay hadda wareegiisa labaad waxaa leenahay ciyaaryahan iidow hambalyo sidoo kale waxaan u hambalyeynayna ayadan hambalya leenahay gabadha dadaashay ee meesha tagtay ciyaartaas inay ka qeyb gasho ku dhiiratay laakiin sida ay ku tagtay ama sifada ay kusoo mataqaana ciyaarahaas lagu xulay ay ahayn sifo ay wasaaradda ogeed waxaan rabaa inaan clarification yar u laabto wasaaraddu annaga hadda maamulka cusub intaan joogno waa koiy toban bilood xukuumaddan hadda aan ka tirsannahay dan qaran koiy tobanka bilood aan joognay waxaan inta badan aan xoogga saareynay wada shaqeynta iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay-adda olombikada ama guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed annagu waxaan doorka mar walba saarayna marka xiriiradu inaan roolkooda siino roolka wasaaraddan aan ugu sheegayna laakiin inta badan waxaa dhicaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo kale hadda tusaale wasaaraddu inta badan waxaa lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soon jireen ahaa ee u samaysnaa xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan siday doonaanba ha kusoo xulaane ay kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxayo ciyaaryahan fulaan meel fulaan u baxaa keliya un ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhaha lagu soo wargeliyay qofka sagootinta ah kulanka sagootinta sidaad arkayseen ku- kulanka sagootinta ayaa wasaaradda inta badan lagu soo mataqaanaa casumaa ciyaaryahanada ama markii ay baxayaan tiam xagga dibadda aadayo laakiin xaqiiqdia waxay tahay kalsooniya waxaan ku qabnay ama kalsooni badan siinayn xiriirada bacdama ay muddadii gaabka ay dowladnimadii jirtay ay kasoo shaqeynayeen howlahan ay ayagu usoo dhabar adeegeen ayagan waxaan ku kalsooneyn wixii iyo qaabka ay wax usoo xulayeen laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma ahayn munaasab ku ahaa dadka soomaaliyeed wax ma ahayn munaasab ku ah ummadda soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan runtii ka wasaarad ahaan aadaan oga xunnahay waan ka raaligelinaynaa bulshada soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa wadiifada ay mataqaanaa waxaas ku dhaceen inay wasaaradda wax rool ku lahayn qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas-uuliyada ay ku lahayn sababtoo ah qof markuu ciyaaryahan heer caalami aadayo ama markuu aadayo qaran waxaa sax ah marka hore inuu kusoo baxo qualifiedka ama tartanka tusaale hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacaduhu ahaa ee ka dhacay dalka china tartanka jaamacadaha qofka dibadda aadaya ee wadan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha waxaa fiicneed in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabka ah inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan ardayda jaamacadaha la tartansiiyo qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga ah loo ofargareeyo ama loo qaado dibadda sidii saxa saas ahayd laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan ee munaasabadaas ay lahayd xiriir markaan la sameynay ururada jaamacadahane waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kala socon waxa meesha ka dhacana aysan ahayn wax ka warqabaan marka waxaan rabaa inaan usoo laabno gunaanadkii arrinta meesha ka dhacday ee ah foolxumada badneyd magaca soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka soomaaliyeed meelaysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habbooneyn mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas ka soo shaqaysay waxaan ka wasaarad ahaan hadduu ilaa yaraado aan samayn doonaa dabagal iyo maxaa la dhaha la xisaabtan waxaan hubinaynaa hadduu ilaa yaraado waxaan sida lagu soo xulay siday ku dhaceen runtii manay ahayn waxaan annaga aada ugu faraxsanayn intaas markaan oga gudbo arrinta ah hadday ciyaartooy dibadda aadeyso ama ay ciyaaryahan individual ciyaaryahanada ama xulalkeen qaranka ge- ama xiriiradeen way kala duwan yihiin waxaa jiro individual waxaa jiro kooxo si kastay noqoto waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego caawa mar- wasaaraddu marna raalli kama noqon doonto ama ma dhici doonto inay wasaaraddu aqbasho koox ama xiriir inay dhahaan waxaan soo diyaarinay ciyaartooy waxaan soo diyaarinay koox ku matalayso xulkeena qaranka soomaaliya dibadda safara ah waxaan rabaa halkaan caawa inaan uga faa'idaysto u sheego
codkaasina waxa uu dambeeyey maxamed waxa uu ahaa wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare maxamuud oo ka hadlayay gabadhii shalay soomaaliya ku madaleysay tartanka orodka jaamacadaha ee ka dhacay dalka shiinaha isagoo sheegay in qaran aysan u bixin balse ay u baxday jaamacad dhanka kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in fari- in howlgal ay fuliyeen ama hay- howlgal ay ku burburiyeen fariisin al-shabaab ay ku lahaayeen deegaan hoos yimaada degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgal ay fariisin ama howlgal lagu burburiyey fariisin ay lahaayeen al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegtay inay gaadiid iyo sanad ciidan ay kaga qabsadeen howlgalkaasi oo ay isaga kaashanayeen dowladda soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka waxaana howlgalkan lagu fuliyey deegaanka la yidhaahdo sigato oo hoos yimaada degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka ayaa khasaare xoog leh waxaa lagu gaarsiiyey dagaalmeesha al-shabaab ee ku sugnaa goobta uu howlgalku ka dhacay ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka kasoo baxay dowladda soomaaliya ma jirto ciido ka madax bannaan oo caddayn kara ama ee sheegaya weerarkaasi ay dowladdu ay sheegtay in al-shabaab ay ku burburiyeen fariisimo ay ku lahaayeen deegaanka segado ee hoos yimaada degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe dhanka kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa waxa uu markii ugu horeysay waxba kama jiraan uu ku tilmaamay wararka laga faafiyey ee ku saabsan in muddo kororsi uu qorsheynayo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo khudbad ka jeedinayay munaasabada xuska koowaad ee agoosto ee ka qabsoomtay madaxtooyada garoowe ayaa gebi ahaanba si cad meesha uga saaray arinta muddo kororsiga madaxweyne siciid dani ayaana shaaciyey in doorashada madaxweynaha puntland uu qabanayo wakhtigeeda rasmiga ah kuna beegan sideeda bisha janaayo dooda aan mas-uulka ka ahay khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba waxaan dadka reer puntland u sheegayaa oo cod dheer ugu sheegayaa dowladdan aan madaxda ka ahay waxay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato niyad niyad kororsi aan naguma jiro oo aan ognahay dhibka uu leeyahay waxaan rabaa dadka reer puntland mar dambe inaan lagu beer la xawsano madaxweynuhu ma hadlaa la yidhi maanta in la hadlo waxaan diyaar u ahay tartan waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqayno waxaan rabaa siddeedda janawari in doorasho la galo axsaabta reer puntland leeyahay sharciga la dhowro waxaan soo dhoweynayaa xisbiyada buuxiyey shuruudda oo xisbiga noqday waxaan rajaynayaa in la ysku ixtiraamo waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono haddaadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo ay ugu shaqayno dalka dalka nabadda ha loo daayo degganaanshaha laga wada shaqeeyo dadka yaan la marin habaabin dowladda tani waxay ku sifaysan tahay sarraynta sharciga ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhegaysato waxaan rajaynayaa puntland iyo soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini aadamka ah wuxuusan rabin lagu jajuubo ee loo oggolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan waxaan rajaynayaa xubnaha ururka doorashooyinka in si deg dega loo soo magacaabo
dhinaca kalena dhaqdhaqaaq ciidan oo loogu diyaar garoobayo dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa gobolada dhexe ee soomaaliya deegaanada galmudug ayaa waxaa ka soconaya abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo lagu diyaar garoobayo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka dowlad goboleedka galmudug iyo daliska ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya daliska qeybta kooiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa abaabulaya ciidamada dhinacyada ayaa sidoo kale abaabulay xoogag deegaanka ah oo loo diyaariyey in ay ku biiraan gulufka al-shabaab lagaga saarayo bariga gobolka galgaduud iyo koonfurta gobolka mudug xogag xogagan deegaanka ah oo ay ku jiraan xertii ahlu sunna gobolada dhexe ayaa sabtidii lagu soo bandhigay duleedka magaalada kuriceel sidoo kale waxaa jira xer kale oo kuwa ahlu sunna ah oo iyana qeyb ka ah xogaga deegaanka oo lagu diyaariyey degmada wisil si ay uga qeyb qaataan howlgalka laga sameynayo koonfurta galmudug halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markaana haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda boqolaal muwaadiniin u dhashay dalka faransiiska ayaa laga daadgureeyey dalka neejar ee ku yaala qaaradda afrika diyaarad militari oo ay ciidamada faransiiska leeyihiin ayaa waxa ay saqdi dhexe ee xalay sii qaatay qeybtii u horeysay ee muwaadiniinta dalkaasi ee ku xayirmay dalka neejar maalmo kadib markii wafkambi militari uu ka dhacay dalkaasi diyaarad nooceedu ahaa airbus ee saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon oo ay la socdeen laba boqol lixdan iyo laba qof oo faransiis ah ayaa waxa ay waaberigii hore ee saakay oo arbaco ah ka degatay garoonka diyaaradaha ruwasi ee baris jelis ee oo ku yaala caasimada dalka faransiiska ee baris dulimaadyo kale kale ayaa la filayaa inay maanta oo arbaco ah ka degaan caasimada dalka niger ee nimey si ay usoo daabulaan boqolaal kale oo isugu jira muwaadiniin faransiis ah iyo kuwo kasoo jeeda dalalka reer galbeedka oo ku xayiran dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda dalka faransiiska katrine colona oo la hadlay wakaalada wararka ee a f b ayaa sheegtay inuu inuu duulimaadkaasi ahaa kii u horeeyey saddex duulimaad oo la qorsheeyey in muwaadiniinta faransiiska laga soo saaro dalka niger ama duulimaadyadaasi ayaa la qorsheeyey ka gadaal markii ay dibadbaxayaal axaddii lasoo dhaafo weerareen dhismaha safaaradda faransiiska uu ku leeyahay caasimada dalka niger ee nimay guudaana dhegeystayaal markii subax ood kala socdeen raadiya dalsane muqdisho oo naginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel